faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
halkan reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan wararka door qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa uu dooroon dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo dhinaca iyo ururka al-shabaab oo maanta ka dhaca duleedka magaalada goobguduud ee gobolka baay hay-adaha amniga magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo maanta joojiyey munaasabada qadasharaf lagu samayn lahaa xildhibaanada safo ka soo gelaya galmudug taliska boliiska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo mamnuucay ku ganacsiga hareeraha wadooyinka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hay-adaha amniga magaalada jigjiga oo maanta xabsiga dhigay dad shalay ka qayb qaatay banaanbax lagu soo jeedo masaajida lagu gubay waddankaas etoobiya ka dhacay magaalada jigjiga xarunta dalwadeenka soomaaliya etoobiya golaha guurta ee somalilan oo kulan uga hadlaan xaaladaha guud ee somalilan ku yeeshay magaalada hargeysa ee somalilan intaas aad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka duhur ee reediga wadaado goor u diyaargaroowa warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada dhegeysanaya waa arbaco taariikhday ku asdisan tahay shan iyo labaatanka bisha laya tobnaad ee diseembar sannada labaatan sagaal iyo toban iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada goobguduud ee gobolka baay cabdiqayr cabdiraxiin aadan ayarkan faahfaahinaya ka gadaal markii shalay dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab ay dagaal foolkafool ah kula wareegeen deegaanka goofgaduud oo soddon iyo toddoba kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada baydhaba ayaa afartan iyo siddeeddii saacina soo dhaafnay waxaa jira howlgallo culus ay wadeen ciidamo huwan ah oo ka kala tirsan kuwa dowladda dhexe iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada ayaa la sheegay inay badi ka kala baxeen magaalooyinka xudur waajid iyo baydhaba islamarkaana dhammaantood ay isku aadeen islamarkaana ay iskugu tageen deegaan kaabiga ku haya magaalada baydhaba islamarkaana maanta ay kaabiga ku hayaan deegaanka goofgaduud oo al-shabaab hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada ayaa la sheegay in intii dhabaha ay kusii jireen inay la kulmeen weerar dhabagal ah islamarkaana ay kala kulmeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana jiray khasaaro ballaaran oo labada dhinac soo kala gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed oo la hadlay idaacadda simba Shabaab ayaa waxay sheegeen in ay iska caabiyeen weerarkaasi islamarkaana ay gacanta ku dhigeen tiro dagaalamayaal oo ka tirsan xarakada al-shabaab waxaa weerar dhabagal ah aan kala kulannay rag ka tirsan xarakada al-shabaab balse xogtooda ayaan sii haynay waana iska caabina ayuu idaacadda simbe u xaqiijiyey sargaal ka tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya dadka deegaanka oo yanan aan la hadalnay ayaa waxay noo sheegeen inay jiraan rasaas noocyadooda kala duwan ah oo iswadaarsanayaan dhinacyada al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada huwanta ah oo maanta kaabiga ku haya deegaanka goofgaduud idaacadda simbe goordhow waxaa la hadlay gudoomiyaha deegaanka goofgaduud ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana wax ka weydiin xaalada deegaanka iyo sidoo kale dagaalada maanta ka dhacay duleedka deegaankaasi wallaahi deegaankaas horta soddon kilomitr si unba labaatan todoba si okano deegaankaasi ilaa iyo hadda taas amaliyaaba loo laakiin siyaasadda maybu ahaan siyaasaddeedii ilaa iyo hadda waan ka baabshaysadaa haddii ilaahay karaan naga haddii ilaahay doonayo karaana nagda deegaankaas al-shabaab laku saari yar hajahurana maalin maalmo kumid haddii ilaahay karaana nagartaa ka fadaan deegaanka oo maaragna gobolka baal yareego deegaankaasi ilaa intaas yareego deegaankaasi waxaa waaye deegaan go'daansan deegaan eedasin gudumi weliba deegaankaas deegaan diilaame oo rasaada argagaha eedadasana deegaankaas ilaa hata waa inta baabashaysadaa ina ciidamada weliba deegaankaasi wali fadaan ini maal oo maalmo kamid haddii ilaahay duniha jiraan maalinina bagdo fadaan xaaladu ina khatar ina khataran kasugin xaaladu haddii ilaahay dawlada haysataan wali fadaan eeda rabbina dawlada haysataan inti deegaankaas aragna nimankaas laku saaro inkastoo hadda xaaladdu ay tahay mid degan haddana mar walba waxaa laga cabsi qabaa dagaal dhex mara ciidamada dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab oo gacanta ku haya deegaankaasi saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaana kuwa horboodaya ciidamada halkaasi ku wajahan oo aan iyanala hadalna ayaa waxay noo sheegeen inay rajaynayaan in saacadaha soo aadan al-shabaab ay ka saaraan qaybo ka mid a gobollada baay iyo bakool gaar ahaana gobolka baay oo deegaano iyo degmooyin badan ay kaga sugan yihiin xarakada al-shabaab
hay-adaha amniga magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa maanta joojiyay munaasabad qadashiraf loogu samayn lahaa xildhibaanada suufo ka soo gelaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in gudaha ugalan hotel ka socotay xaflad lagu soo dhaweynayay oo ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana dadkii halkaas ku sirna ay ku wargelshay in aysan halkan xafladda ka dhici karin islamarkaasna aysan hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ogolayn xaflad noocana kale ay ka dhacda magaalada dhuusamareeb ee galmudug maamulka ilosunol jimaaca si gaara maamulka degmada dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay gaarsiiyeen fariin ku aadan in la joojiyey munaasabad kasta oo lagu dabaaldegayo islamarkaasna lagu qabta magaalada dhuusamareeb ee galmudug hoteeladeeda waxayna sheegay inatan ay tan caburin ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka wadaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug amarkan lagu joojiyay munaasabadda ayaa lagu gaarsiiyey qamaqaabayaasha munaasabadda iyo maamulka goobta lagu qaban lahaa munaasabadda lagu soo dhaweynahaa labaatanka xubnood ee lasunna ay ku yeeli doonto baarlamaanka labaad ee galmudug taasoo maanta ka dhici lahayd magaalada dhuusamareeb ee galmudug horey amar noocan kale ah ayay hay-adaha amniga ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug u soo saareen waxaana looga digay hoteelada ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug inaysan qaban karin xaflado looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna aysan waxba ka weyn hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug joojinta munaasabadan maanta ka dhici leeda hoteelada ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug ee lagu taageerayay labaatanka xubnood ee lasunna ay ku soo dartay baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa qayb ka ah amarkii hore uga soo baxay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee lagu mamnuucay kulamadii isku imaantanka looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya taasoo lagu sheegay inaysan haba yaraatay kulamo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaliya lagu qaban karin magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo kale ma jiran waxwaro ka soo baxay maamulka ilosunol jamaca oo ku aadan joojinta munaasabadan lagu taageerayay labaatanka xubnood ee lasunna ay ku yeelan doontaan baarlamaanka labaad ee galmudug balse warar ka madax banaan labada dhinac aan ka heleyna magaalada dhuusamareeb ee galmudug ila ku suga waxay noo xaqiijiyeen in dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka ilasunna ay isku khilaafsan yihiin munaasabad aysa ogeyn hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya lagu qaban kara magaalada dhuusamareeb ee galmudug cididaranaysa munaasabad noocaasa kalaa laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliiska kusoo wargeliyaan islamarkaasna si loogu fasaxo ayna uga dhacdo magaalada dhuusamareeb ee galmudug magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa ka jirta saameynta ka dhalatay joojinta munaasabadaha aysa ogeyn dowladda federaalk soomaaliya taasoo lagu qabta magaalada dhuusamareeb ee galmudug dhinaca ururka ilasunna ayaa lagu soo warramaya in hoteelada ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug maamulka ay ku cadaadinayaan in munaasabada aas-ogeyn dowladda federaalk soomaaliya aqbalan islamarkaasna lagu qabta magaalada dhuusamareeb ee galmudug taliska ciidanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle ayaa mamnuucay ku ganacsiga hareeraha waddada laamiga ah ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle warqad ka soo baxay hay-adaha amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle ayaa lagu amray inaan ka fogaadaan ku ganacsiga hareeraha wadooyinka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaan sidoo kale degnin la siiyey dadka qashan ku shuba webiga iyo meelaha ay macquulkaay tahay in qashanka lagu shuba sida keliyada buundooyinka ee magaalada beledweyne taliska booliiska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle oo la hadla radio cadaada waxa uu sheegay in dhibaato ay tahay arrintaasi taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska magaalada beledweyne maxamed maxamuud roble ayaa sheegay in digninasiyan dadka gawarada muraadaha madow wataa waxaanu duldhigay amar ah inaysan mari karin dhammaan wadooyinka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle sidoo kale waxa uu sheegay in laga mamnuucay ku ganacsiga wadooyinka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle warqada ka soo baxday taliska booliiska waxaa waaye waa in kulay ciddii ay qusayso iyo ciddii ay ku socoto iyo cid weliba oo mataqaanay aamiirtaas ay ku wajahan tahay in ay fuliso unbaa laga codsanaya wax kale oo weyn oo barbaleema oo malahan oo shani ah sida ay awaamiirtooda waxay tahay sida ay warqada u qoran tahay marka waa waxaan waxaan umalaynaa in cid weliba ay ku socotan inay dhaqan gelin doonto ay fulin doonto amarkaas amarku amar anaga mataqaana madaxda naga sareysa ayaa soo saartay ayaga ayaana wixii looga gol leeyahay ayaad ka wareysan doontaan ama aad aad haddii aad wax kale faahfaahin oo gaara aad u baahan tihiin aad dib uloo aad u weydiin doontaan waa mahadsan tahay horta walaalkayow sidaad ula socotaba laamigu sharciyadu leeyahay sharciyad aan soo wuxuu leeyahay meel gaadiidku mara iyo meel dadweynaha mara haddii meeshii gaadiidka maraayo lama raba meeshii dadweynaha maraayo waa lagu ganacsanaa la yidhahda waxaa imaanaysa in shildhaca maalin kasta gaadiidka iyo dadweynihii ay isku arkaan meeshii dadweynaha gaadiidku maraayo taa darteed marka taas mid laga gorgortamaya ma ahanba mid laga gorgortamaya ama laga wada hadlaya ma aha in laamiga hareerihiisa lagu ganacsada ee dadweynihi iyo gaadiidka meelay kala maraan ay waayaan mid laga gorgortamaya ma ahan ciidamaduna amaray u qabaan cid kasta oo isku dayda inay ku ganacsato hareeraha laamiga tallaabo sharciga waafaqsanaa laga qaadaa waajibaadka ay leedahayna ka gudanayaan ciidamada hay-adaha amniga magaalada jigjiga ayaa maantay xabsiga dhigadad shalay ka qayb qaatay banaanbax looga soo horjeeda masaajida lagu goobay gobolka dhamxaarada waddanka etoobiya kaasoo ka dhacay magaalada jigjiga iyo xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya ciidamada ammaanka magaalada jigjiga xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya maanta waxay xireen dad dhalinyaro u badna kuwaasoo ka qayb qaatay banaanbax maalinka hore ka dhacay magaalada jigjiga xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya banaanbaxan ayaa waxaa looga soo horjeeday ilaa saddex masjid oo gobolka axmaarada lagu gubay hayeeshee rabshado ka dhashay loo xiray qaar ka mid a banaanbaxaasi waxaana jirtay in banaanbaxa sabay dhimashihii dhaawac uu shalay ka dhacay magaalada jigjiga xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya taliyaha booliiska magaalada jigjiya xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya maxamed xasan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dadka la qabtay la kala saari doono islamarkaasna qofkii dambi leh maxkamad la horgey doono dad kalena lasii dayi doono sidoo kale taliyaha waxa uu u digay dad uu sheegay in rabshada ay baabulayaan magaalada jigjiga ha yeeshe uu sheegay in bandhabax nabade la ogol yahay ayna ka soo jeedaan dhibaatada ka dhacaysa magaalada jigjiga xarunta dowladeenka soomaaliya etoobiya magaalada jigjiga magaalooyin kale oo ka tirsan dalka etoobiya waxaa maalmin lasoo dhaafay ka dhacay banaanbax dadka ay uga soo horjeedaan masaajida lagu gubay gobolka xaarada ee waddankaasi etoobiya golaha guurta ee somalilan ayaa kulan maanta ay ku yeesheen hargeysa uga wada hadlay xaaladaha guud ee somalilan cabdiqaadir cabdiraxiin aadan kulan ay maanta magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ku yeesheen golaha guurtida somalilan ayaa kulankaasi waxaa looga yeeray wasiirka caafimaadka iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan su-aal weydiinta oo ahayd mid aada u adkeyd ayaa kulanku waxa uu qaatay saacado badan waxaana wasiirka iyo sidoo kale agaasimaha wax laga weydiinayay warar maalmihii u dambeeyey ee lagu baahinayay baraha bulshada iyo warbaahinada somalilan wararkaas oo sheegaya in daawooyin dhacin laga soo dejiyey magaalada barbera iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ee cigaal international airport agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan oo warbixin siinaya golaha guurtida somalilan ayaa waxa uu sheegay in ay qabteen islamarkaana gacanta ay ku dhigeen shaqsi ganacsado ah islamarkaana ajaanib ah kaas oo ay sheegeen inuu dawooyin dhacay keenay magaalada hargeysa sidoo kale wuxuu sheegay in daawooyin dhacay islamarkaana lagu qarinayay kontender ay ku qabteen magaalada berbera wuxuuna sheegay agaasimuhu in ay isla xisaabtan ku samayn doonaan shakhsiyaadka lagu qabtay walxahaasi mar labaad aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waanan ku faraxsanahay inaan idinka soo qayb galo shirkan aan idinku yimaado aniga oo warbixin ka bixinaya hay-adda dhowristayada iyo xaaladda ay ku sugan tahay wixii noo qabsoomay iyo ujeedooyinka ama qorshayaasha aanu soo wadna haddii ilaahay ka dhigo dawad documentka aan sidanin dalka ma soo gasho waxaa jiri jirtay dawooyin badan oo muqdisho ka iman jiray iyagoo oo guraangura ama iyagoo aan wax documents haysan boqolkiiba sagaashan dawooyinkaasi way istaageen weliba madaarka ka soo geli jireen waxaan kaloo awoodda saarnay ilaalinta tayada eh, muxuu ahaa alaabta dalka lagu sameeyo ama, ama, ama laga soo saaro waxaanu samaynaa waxa la yidhaahdo inspection ama baadhis aanu ku samayno warshadaha ama industriga iyagoo oo si joogto ah oo qorshaysan iyadoo oo si random ah oo aanay warshaduhu ka warhaynin imaatinkayaga warshadaha markaanu tegayno ama aanu baadhayno waxaanu leenahay standard ama heer lagu baaro oo checklist leh waxyaabahaanu eegno waxaa ka mid ah shaqaalaha nadaafadda meesha ee, ila- muxuu ahaa tayada raw materialska ama alaabta isticmaalayaan waxaad ka warhaysaan inaanu dalka ka joojinnay shirkado ama warshado aanu soo baadhnay oo wixii ay soo saarayeen ay noqdeen wax aan muxuu ahaa tayadoodu aada u hoosayso ama wax waxyeelaya caafimaadka ummadda waxaa jira iyaguna oo markii ugu horreysay somalilan soo galay container dhan oo dawooyin dhacay ah oo iyagana aanu madaarka ku qabannay oo nin ajinabi lahaa oo isagana aanu ka qaadnay tallaabo ku habboon oo sharciguna noo- noo noo ogol yahay
si kastaba ha ahaatee hadalka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dabayaaqadii bishii aynu kasoo gudubnay sidan oo kale ciidamada somalilan ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ku dhowaad saddex konteyndhar kuwaas oo ay sheegeen inay ku jireen daawooyin dhacay iyo sidoo kale agab kale oo la sheegay in si qarsoodiyaha loogu iibin jiray magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan shacabka ku nool gobolka hiiraan ayaa ka aragti dhiibtay in dalka ay ka dhici karta doorasho qof iyo codayeen kale bashiir cabdulaahi xasmaan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka bixiyeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda soomaaliya qaarkood ayaa sheegay in ay qabsoomi karto doorasho qof iyo cod ah halka kuwa kale ay kasoo horjeesteen waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay Ee, runtii waxaan ka aaminsanahay doorashooyinka dhacayo ee, labada kun iyo labaatanka ilaa iyo labada kun iyo labaatan koowa ee, inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah waan sababeynayaa ee, kow markii loo baahan yahay dal inay ka dhacdo aftida ama codayn waxaa loo baahan yahay marka in la xaqiijiyo amniga midda labaad in la xaqiijiyo xuduudaha ee, midda saddexaad in la xaqiijiyo qofka ahaanshihiisa inuu yahay qof muwaadin ah oo soomaali ah Ee, runtii dalkan wuxuu qaatay nidaam federalism ah Ee, maamul goboleedyadii hadda xadkooda xataa lama sheegi karo meel ay u kala egyihiin Ee, marka lama dhihi karo sanad ka yarna waa ka dhiman tahay doorasho qof iyo codaa dhacayso asxaab macnaha een, xisbiyadii xataa waxaa loo baahan yahay iyaga naftirkooda inay kooban yihiin ugu yaraan saddex ilaa iyo afar inay inay ka bataan waa laga fiican yahay sidaas darteeda waxaa la rabaa haddana xildhibaanadii in loo qaybiyo haddana gobollada ama isteedyada waxaan wax dhow ma aha marka fikirkayga een, waxaan ka aaminsanahay inaysan dhici karin marnaba qof iyo cod haddii aan fikirkay ka dhiibto een, doorasho noocee ayaa dhici karto runtii een, waxaan isleeyahay dowladda hadda jirto ee waqtigii loo idmaday waxa u harsan baaba aada u yar oo waqtiga inta badan way soo macnaha dhammaaday marka ani shakhsiyan waxaan qabaa in doorasho een, cod iyo qof horta aysan dhici karin laakiin bedelkeeda hadda dowladda looga fadhiyaa een, qaabkii yacni ay ula imaan lahayd in doorasho waddankan ay ka dhacdo marka haddana dowladdan waxaa laga rabaa nidaam kolley baa on maadaama ay caddahay oo runtii waa maqlahay wasiirro dowladda ka tirsan oo dhahaayo een, ama ra-iisul wasaare ku-xigeenkaba doorasho cod iyo qof ayaa dhacayso laakiin runtii taas waxa waaye waa waxaan suurageli karin waqtiga hadda haray iyo nidaamka doorashada in lagu diyaariyo loogu baahan yahay
ma doorasho cod iyo cod ah ma dhici karto sababtoo ah ee, markii la dhaho doorashaa dhacayso ama aftiyaa la qabana waa in dalkao dhan ay ka dhacda marka dowladda dalkao dhanna ma wada haysato Ee, si qaas haddii aan usii gala xitaa ee, somalilan waxaa waaye ma waa waa waa dal gooni isku taaga marka afti haddii la qabanayna macalla ayada inay soo gashaa loo baahan yahay marka intay somalilan ay gooni u tagan tahay marka waxaa waaye doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto Ee, marka waxaan filaha in sidii kuwii hore si waxay soo sameyn jireen camal ee ayakana sameeyaan qoladan maahana wax ka bedelan ma sameyn karaan ti cod iyo qof iyo cod helo dalkan uma muuqdo xitaa inuu ka dhici karo ma dhici karaan one man one fort runtii eh, one man one fort in la qabto ma sahlano goos mataqaanaa sida iga muuqatana hataa wax loo diyaar garoobay ma ahan waqtiga haddaan haysanan wuu yar yahay waxay la tahay in oo hal sano bis ay noo hartay ama wax ka yar warkii duulantaas ku dhan yaa duur wanaagsan